eedeeda ma haysanta howlgallada ku dareeda deegaanka dowlad goboleedka koonfurta Soomaaliya oo ku wadaan ciidamada AMISOM iyo ciidamada booliska gaarka ah iyo ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed ba waxay ku saabsan howlgallan ka taragara nimanka midkiisa in ka xidhiidh kara oo ku safay deegaanka dowladda koonfurta Soomaaliya ee howlgalladaas waxay ku dhiyana madii qorshe way jirtay ciidamooyinka dhan uu siyaani ee qof maadaama ciidamada tabatlaahin degmada bardaal haata uu yan ku reejiyey intii uu ku wareejinay ciidamadii booliska gaarka ah dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wargalka suuqiyan walahi ka wadaan niman shabaabe oo mootaar wadaan diisoor saasaato may kontonkeeda mutarjarta oo raaxa le rawa seelan nimantii nabajiidka ay cadowka hay ilaa todoba qof ku dilan madin buuraha kaba ku wareejina ciidamada booliska gaarka degmada buuraha kaba saasaato iyoona warisaadeen jamaacada cabdigure meel isbaaran taali nimankii nabajiidka hay lacag iyo baada meel ka qaadayna ku qaadeen isla markaas wali sii bahaana buur eyle wali kala dagaalamayna mudina haysadeen een buur eyle een insha Allah taala hawlgalkan hawlgal sii dareer doono een qofkii ma ka bani degmada bardaaran wali ka xaqiijin amaanka iyo iyo isbeddelka gobolka degmada insha Allah wali ku doono jirtay oo degmada degmooyinka koonfur galbeed Soomaaliya khaasatan gobolada Baay Bakool insha Allah dagaalka ku dareer tiyoglo ilaa ay soo dhatiyo oo ilaahay ay raaco mihirnaa doonto toddobaadkan waa dareen
dardaalo oo kale maxaad kala soo kulantay
dardaala wali kulkulmnay booqashada xisaabtanaysa ciidamada qaadka dowladdaas masdurifada ciidamada amisom iyo ciidamada booliska gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo gunno ciidan ooyama iyo lahayan oo meelo unajeeni iyo qaabkii ciidamadaasi maskiilifada iyo ciidamada amisom iyo shacabka insha allahu tacaala iyona ka guulaysani wakti dhown hob ilaahay ammaanka degmada bardaalay agaarshe wal xaqiijiyo hob ilaahay meelaha fara kutiriskan wal ku farmaroojiyey oo nimankeeda jiidka rogan meelo badan ayaa howlgalladu ka socdaan sida gobolka qabaad misool ilaa deegaanada hadda ay socdaalka ku maraysan maxaa kusoo beegay waqti waliha ka baagay howlgalladaas maadaama nimanka nafacaari waktigi oo dhammaadii dowladda koonfur galbeedna qorshadii hayta in siya degmo ciidamada laga tababaray hub sidii walaalkaan dhamaas tartiibaha ka taagan in madin haddii fadhan yaalne lagu farmarooji doono meelo farka turisa gobolada baa boqol waa kugu sun yahay cadowkasi gobolka shabeellada hoose maskaseeda waa lagu faray ninkaas nabadgelyada